bandhig cilmiyeedka toddobaadlaha ah oo sanadkiiba mar la qabto ayaa ka furmay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana bandhig cilmiyeedkan oo muhiim u ah in ardadu ay kusoo bandhigaan wixii ay barteen sanadkan soo bandhigay ardayda jaamacadda muthareen ee degmada gaalkacyo injineer bagdad cabdulaahi siyaad oo ah gudoomiyaha jaamacadda ayaa ka hadlaya furitaanka bandhigan iyo muhiimadda uu u leeyahay ardayda runtii brograamkan ama toddobaadka bandhig cilmiyeedka waxa uu xabaarsan yahay nuxur aad u weyn oo ujeedkiisu waxay tahay ardaydu inay sameeyaan baaritaan ka dugan yacni waxa ay barteen sidoo kalena inay sameeyaan wixii ay barteen inay soo bandhigaan marka waa sanad walba jaamacaddu ay qabataa haddana waxaan joognaa sanadkii saddexaad oo maanta maarata ardaydu ay soo bandhigaan wax ay barteen runtii mar labaad iyo mar saddex waxaan leenahay hididiilo iyo efefeelo ayaa noo muuqata waxaan leenahay ardayda wax ay barteen inay ugu adeegaan bulshada mar labaad bahda modern haddaan nahay farxad iyo dhanka kalena qaar ka mid a dadkii kasoo qayb galay ayaa hadallo bogaadinah ka jeediyay goobta waxaan rajay doonaa duulan akhyaarta baratay cilmigan it-ga inay ka faa'idi doonaan wax badan naftadooda iyo mushtabacaba waxaan kusoo dhaweynaynaa modern insha allahu tacaala aan rabno inay wax ka bedasho dadka iyo deegaanka waxaana kusoo dhaweynaynaa modern u diyaarsan inay dee la jaan qaado teknolojiyadda iyo casriga iyo horumarka maanta lagu jiro waxaanu kusoo dhaweynaynaa modern u diyaar ugu dambeynna kormeeraha wasaaradda waxbarashada ee gobolka mudug sahal nuure ayaa la dardaarmay ardayda bandhig cilmiyeedkan soo bandhigay
waxaa runtii aad aniga si gooniya igu xiisogeliya waxay tahay sida waxyaabaha real lifeka ah oo practicalka ah oo haddana taabanahaya baahiyaha bulshada ay u door bideen inay na tusiyaan dabcan way ka ballaaran tahay waxyaabaha ay ku bandhig cilmiyeedka toddobaadka ayaa ah sanad leh ay qabtaan ardada wax ka barta jaamacadaha magaalada gaalkacyo